Bulshada ku nool deegaanka reer Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe dalka, waliba iyadoona adkaatay helitaanka adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyo, iyo raashinka. Welina deegaankaas saameyn ku yeelatay xaaladaha amni ee dalka mari. Madax ku tirsanaa maamulka Jubbaland iyo booqasho ka seedan deegaankaasi si lanqiimay nololo bulshada meelasay ku noolaa. Waxaana ku mid ah bulshada deegaanka reer Kamboni ee sheegeen in deegaanka baahi badan ay ku jirta oo ku horreeyta caafimaad darro, biyo la'aan, iyo raashin la'aan, iyo una dalbadeen tilaa garab suruma.
sidaad og tihiin hal isbitaal baa hadeer furan oo yar ah oo m c h ka m c h ka tana daawo male waxaa hore haystay dadka oo maaragtay oo emergency-ga meel loo qaado ma jirin markii simada loo qaadi jiri iyadoo maaragtay oo oo maaragtay oo gaadid iyo rafaadkaas iyo dhibkaas markii unqa loo qaadi jiri ambalaas male laga yaaba islaanta umatay foosha hayso intii lala ordaayo kismaayo aa la fiirinaya dhija dhexday ku dhimataa ama haddii la kiyunga hala geeyo laamuma dhowo dhexday ku dhimataa marka waxaan ku raysaan lahayn magaalada kiamboni dowladda jubbaland inaad dib u soo fiiriso xagga caafimaadka inaad noga taageerto xagga caafimaadka garab nooga siiso maadaama dadkan uu shacab yahay meeshaan waxaa ka jirta dhibaato aad u fara badan dagaal baa dhacay dagaalkii dhacay horta ilahi wax nooma yeerin ilaahi wuuna badbaadiyey oo qofna hadda noogama dhiminin wax dhaawac saasna ma jirin dadkaa ilaahay baa badbaadiyey laakiin dhibaato ayaa jirto dhibaatada jirta maxaa waaye dadki oon bay baabihayaan gaajo ay baabihayaan ras kamboni waa deegaankeenii aan wada degeneen ee aan wada naqiinay odayaasha ka hadashay arrimihii oo dhan wixii laga hadli lahaa dhammaan odayaasha ka hadashay kamboni dhibaatada soo gaartay ilahay unbaa sixi karo laakiin haddana ilaahay baa ciimiyey oo ilaahay xaggiisa umaan u cararnay alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadda dadka waxaa u daran wax oon la yidhaahdo iyo macaluul baa u daran macaluushaasna ilaahay unbaa naga qaadi karo laakiin waxaa naloo sheegay inay wax soo socdaan oo dooman macaawino lagu wada ay soo socdaan hadduu ilaahay noo keeno kulley nooga dari mayso hadduu al yidhaahdo laakiin nima dabooli karta baahida doonka labada doon iyo saddex doon nima dabooli karaan insha allahu tacala waxaan ka codsanayna dowladdeena jubbaland in ay dadkan reer haaskamboni districtgan reer haaskamboni ay il fiican ku fiiriso wasiirka ganacsiga jubbaland ibraahim cabdi xasan oo la hadalay bulshada deegaanka raaskamboni weliba uu sashee intii oo ka shaqeeyana ka maamul ahaan baahiyaadjo inay oo ku jawaabo doonana oo aan ku horeytay nin walla qubada biilaanta ku jarta deegaankaasiya nolosha bini'aadanka kow warta waa biya raashinka gadaalan uga dhiga horta waa biya ayadda qur-aanka maxay ahayd wajacalna almaaa kula shayin xayan sooma soo ilahay ma oran wax walbo nolosha waxaa ku xidhanta waa biya biya haddaan haysanin haddii maanta laidiin keeno waxaa weeyaan intaasoo maraakiib raashin biya haddaan ma ku noolaanaysin waan ognahay taas qadri ilaahay ka imaatay kimboni iyo odow weligooda ilahay wuxuu ka dhigay biyaha macaan soomaheen weligeen bixareed soomaheen awar ilaahay biyahaas xareed isagaa ka dhigay maanta isagaa qaraari ka dhigay berri waan ka rajana inuu ku soo celiyo macaanka taas ilahay aan u ducaynano taas ilahay aan ku shuqule laakiin inaan dadkayna aanu ku dadaano sidii biyahay ku heli lahaayeen waa waajibna saaran dowladdaa saaran anagana idinka wada saaranta hataa hadda waxaa rabaa inaan qaraan samayno hataa maashiinka biyaha badda ma caaneeya hataa inaan raadsano waa ku qasbana sababto haddaan biyo la haysanin nololi ma jirto waa laga guuraa magaalada deegaanka raaskamboni weliba ayay ku mid tahay deegaanada jasiiradaha ee kiyaalan dalka aanasay oo weli dadka ku nool daruufo shal gedisan iyo na nooliina